si uu u ogaado xaggee oga eg yahay guurkii gaalada iyo sidee bay maxay ku kala duwan yihiin labada guur iyo xataa maadaama lagu nool yahay dad badan muslimiin ay ku dhex nool yihiin mujtamacaadka gaalada inay ogaadaan systemka gaalada ama siday wax u guursadaan ama xiriirka ninkii naagta ka dhexeeyo ama taariikh ahaan maxay soo mareen xaggee soo mareen taariikh ahaan ilaa ummadda taariikhdeeda markaad garato ayaad fahmi kartaa wadciga hadda ay ku sugan yihiin dad badanoo waxaa jira muslimiin ah oo guurkoodu isaga qasan yahay dhinac haddaad ka fiiriso waa guur islaam ah dhinac haddaad fiiriso waa wuxuu egyahay guurkii gaalada dhinac waxaad arkaysaa maaragtay qoysaskiyo isu eg meelaha qaarkood marka insha allahu tacaala inaan waxaan raba xoogaa bal wax ka sheego haddii alla idmo guurka farqiga u dhexeeyo kan gaalada iyo kan muslimiinta keebaa bini aadamka u fiican keebaa horumar ah keebaa ilbaxnimo ah keebaa bashariyada maaragtay bini aadamka u ah naxariis insha allahu tacaala waxaan rabaa xoogaa inaan guurka muslimiinta waaba naqaanaa kulligeen hadda haddii la yidhaahdo ninka ugu dhalinyaraysan haddii la yidhahdo see laisu guursada islaamka waa kuu sheegaa maxaa yeele asaga ku dhashay guurka asagaa hadda guursaday aabihiisaa guursaday abtigiisaa guursaday eedadiisaa guursatay gabar walba iyo wiilba waa taqaanaa yacni guurka islaamka meesha loo maro wax la yaqaan marka insha allahu tacaala bal waxaan ka sheekeyn doonaa xoogaa yar taariikhda guurka ee oroba oroba ama maraykan ha joogto ama yurub ha joogto dadkan waa isku asal waa isku taariikh waa isku maaragtay dhaqan meel kastay joogaan marka taariikhda guurkooda insha allah waxaan ka taaban doonaa haddii ilaah yidhaahdo haddii aan soo fiirino masalan marxalooyinkii kiristaanka ka hor yurub intaysan qaadan romaankii waktigii romaanka oo dowladdii romaanka ay jirtay qasandiin waktigaas guurka wuxuu lahaa saddex nooc ayuu ahaa guur yacni leh qaab diineed leh oo taabic diini leh iyo guur leh qaab madani ah iyo guur leh calaaqaad ka dhexeeyo oo ninkii naagta xiriir ka dhexeeyo oo mushtarak ah xiriirkaasoo laga yaabo inuu dhowr sano socdo kadibna iska dhammaado maaragtay waxay dhihi jireen masalan waxay dhihi jireen ku magacaabi jireen jarmalka oo kale guurka noocaas oo kale inta ah usus ay dhihi jireen usus yani yacnid waa guur iska calaaqo ka dhexay ninkii naagtii laakiin aan wax badan aanan sii soconayn waxaa kaloo jiray guur la yidhaaha guurka xorta ah oo haweenta inay ninka guursato laakiin wax xiriir ah oo yacni oo ku dhegid ah oo muddo badan inay wada joogaan ah aanan ka dhexaynin oo qoftu waktiga rabta isaga tegaysa ninka yacni wax ku xidhanna qoyska ninkaasna wax ku xidhan aysan jirin marka waktigaa romaanka dabcan wataniyiinay ahaayeen dad asnaam dhagxaan iska caabuday ahaayeen waa wataniyadii greekaad garanaysaan oo yacni wax diimahaas khuraafaadka ah oo ku dhisan wataniyada ayaa salka uu ku hayay guurka nooca qaabka u eg marka guurka la yaqaan oo sharafta leh waxaa iska lahaa dadka romaaniyiinta oo keliya dadka romaaniyiinta keliya iyaga ayaa isguursan karay guurkoodana waxaa loo tixgelinaya inuu yahay guur yacni guurka saxda ah ama shucuubta kale ay addoonsadaan ama ay gumaystaan ama maaragtay uma ogolayn inay guursadaan dadka romaanka ah hadday guursadaanna ilmaha ka dhashay looma ictiraafsan inay ilmo sharci ah marka wuxuu ku koobnaa iyaga dhexdooda yacni oo markaa dadka muwaadiniinta ah ee romaanka keliya ayaa isguursan jireen walidaalika romaanku waxay ku dadaali jireen inay guursan haween ro- romaan ah si aysan u weynin si aysan u weynin yacni xuquuqdii canuga u lahaa si aysan u weynin marka yacni saas oo kale weliba iyagu guurkaas ay la lahaayeen ee dadka romaaniyiinta oo guurka rasmiga ah ee uma diidaynin inay calaaqaad kale la yeeshaan ama relationkan uu dhex maro dadka kalentoo aan romaanka ahayn oo ninkiinu naag la saaxiibo maaragtay weliba haweenkaas maaragtay ajnabiga ah oo ummadaha ay gumaysaan ka imaanaya inay aada maaragtay relation oo leeyihiin oo ay maaragtay calaaqaad aan guur ahayn la leeyihiin yacni kama reebaneen way samayn jireen waxay ku magacaabi jireen calaaqaadka noocaasa yani concubine afka jarmalka marka la yidhahdo concubine yani concubine ya waa calaaqo aan maaragtay ahayn calaaqa sharciga romaanka xilligaas saas ay mujtamaca u kala soocan yahay siday u arkaayeen maaragtay xagga akhlaaqda iyo dadka zinada iyo prostitutionka iyo waxyaalahaasay u arkaayeen yacni waxay ahayd akhlaaqda xaggeeda ma aada ugu dadaalay ahaayeen oo akhlaaqda xaggeeda aada bay u sarraysay xagga calaaqa akhlaaqdooda waxay habeeyeen xiriirka ka dhexeeya ninka iyo naagta yacni oo guurkaas sharciga ah ayay ku habeeyeen waxaa aada uga foolxumaa agtooda yacni in aada iyo aada u ahaa shay aada u foolxun in ninka uu naag maaragtay xiriir la leeyahay iyadoo uusan jirin yacni nikaax rasmi ah ama caqdi rasmi ah isagoo jirin inuu xiriir le waxayd wax aada u foolxun oo dadku aada u yasaan oo aada maaragtay u necab yihiin waxay u arki jireen haweenka muumisaadka ama zaaniyaadka waxay u arkaan inay yihiin haween haween xun inay yihiin dadka ugu liita mujtamaca ee dhintay inay yihiin haweenka yacni ku shaqaysta jirkooda ama zaaniyaadka ah arrinkaas markaa wuu socday wuu socday arrinkaa romaanka saasay ahaayeen waxaa isbedelay waktiyo badanaa isbedelay waktiyadaa isbedelay waxay keentay in ay ka tanaasulaan waxyaalihii faraha badnaa akhlaaqdii hoos u dhacdo ay romaankii ay ku badato waxa la yidhaahdo maaragtay zinadii inay ku badato in fasaadku bato in akhlaaqdii hoos u dhacdo in ay dadkii laysku sii daayo in dadkii laysku sii daayo oy noqoto wixii kala dhowrsanaantii ee kala xirxirnaa in maaragtay oo faraha laga qaado oo arrintii ay isu bedesho ra'san calaa caqib oo aada iyo aada calaaqaadkooda yacni uu isbedelo raggii dumarka ay leeyihiin xataa akhlaaqda say u arkaayaan inay tahay akhlaaqdii siday u yaqaaneen si aan ahayn inay maaragtay ay u qaataan oo akhlaaqdii isbedesho laftoodii oo wixii shalay xumaanta loo yaqaanay ay noqdaan wax fiican oo runtii fasaadka uu gaaro yacni meesha hadda maanta aada arkaysa meel kasii xun inuu gaaro romaanku waxay gaareen meel aada u liidata oo fasaadku ay ka gaareen meel aada u sarrayso nin filosofo roman ah ayaa ka sheekeynayay arrinka waktigaas oo la yidhaha sidka ninkaas wuxuu dhashay qarnigii qabla almilaad afar sano wuxuuna dhintay konton iyo lix markay ahayd milaadiyada nabi ciise dhalashiisii kadib ninkaas asoo tilmaamaya xaaladda isbeddelka ku dhacday mujtamacaas oroba ku dhacday soo ka sheekeynaya wuxuu leeyahay lam yacud iطalaaqu اlyowm yacni shayءun yundama calayhi ow yustaxyaa minhu fi bilaadi الruman waqad balaga min kahratihi wa duyuuci amrihi an jacalat الnisaءu yacdidna acmaarahuna bicadadi aswaajihina waa la soo turjima hadalkan ninkan filosofku wuxuu leeyahay furiinkii maanta yacni wax ceeb ah maba noqon uu leeyahay wax laga xishooda ma noqon dhulka romaanka marka la fiiriyo wuxuu gaaray maaragtay farabadnida furiinka iyo siduu u faafsan yahay in haweenkii ay isla ekaadaan inta ninay guursato iyo inta ay da-deeda tahay inta da-deeda ay tahay iyo inta ninay guursatay oo soo furay inay isla eg yihiin taasaa wuxuu yidhi ayaad maanta arkaysaa buu yidhi yacni mujtamaciya nool mujtamac yacni kala daatay oo maaragtay furiinkii batay oo haweenkii calaaqaadkii fasaadkii aada u fara batay yacni niman waxa waxaa ka dambeeyey niman falaasifo ah oo ummadda marka la gedinaayo oo laga raraayo wax laga laga wareejinayo oo mabaadii kale loo wareejinayo ragaa waxay u yihiin asaatiin niman khatar ah oo iyagu maaragtay dadka u fasira oo u qurxiya waxa xun marka rag badan oo falaasifo ah waktigaas soo baxay oo in laga faraxasho waxa roomaanka oo qadiimka iyo dhaqankan kala xirxiran iyo ninka naagta guurkan iyo waxaan maaragtay ka shaqaynayo raggaas marka waxaa ka mid ahaa baa la yidhi maaragtay dadka inay xuruubaan ugu yeeray yacni oo dhaqankii aabbayaashooda inay ka xurubaan ugu yeeray waxaa ka mid aha nin yidhaha yacni cicero ayaa ka mid ahaa iyo cato ninka la yidhaahdo iyo bitetus yacni maybe pronunciationka magaca inaan maaragtay aan si fiican u sixnaa laga yaabaa marka fasaadkii markuu gaaray meesha ugu sarrayso dowlad romaniya waxaa ku dhacay inhiyaar sideeda ummad haddii fasahaad gaarto meesha ugu sarrayso oo qoyska uu dumo oo ummadda isku dhex yaacdo oo fasaadku bato oo akhlaaqdu xumaato ummadda waa duntaa asal ahaan waa wax la yaqaan fi taariikhi oroba yacni waa wax lagu yaqaan waxaa ku dhacay mujtamacii romaanka inhiyaar ayaa ku dhacay maar saas oo kale yacni masala nin jermal ah oo qoraa ah ayaa ka sheekeyna wuxuu leeyahay masalan jermalka ah marka la fiiriyo iyagu markaa wuxuu leeyahay ninkaa jermalka ah la yidhaha katiba oo theo la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay guurka dhabta ah waxaa la dhihi jiray buu leeyahay mont kelimata mont waxaa loo jeedaa baa la yidhi waa lacagta laga bixinaayo gabadha la aroosaayo yacni masalan wuxuu yidhi ninka wuxuu ahaa gabarh hadduu kasoo guursanayo reer inuu soo qoyskeedii uu ka soo gato oo lacag uu ka bixiyo oo markaa gabadhii uu soo wareejiya isaga awooddiisa uu ku soo wareejiyo oo markaa isagu hewsima isaga u yeesho yacni waxay ahayd haweentaas isagaa iska lahaa isagaa iska lahaa waxaana loo guursanaya inay wax dhasho yacni inay wax dhasho ayaa loo guursanaya haweenka noocaas oo kalenta way lahaayeen dhinaca kale haween kale oo saaxiiba qofuu saaxiib la yahay masalan yacni waxaa la dhihi jiray fridley yani waa haween uu cashiiqad oo saaxiib la yahay marka waktigaas ay soo martay oroba oo yacni inhiyaarka u dhacay kadib waxaa ay noqotay oroba inay qaadato diinta kiristaanka ninkii boqorka constantine la dhihi jiray ee romaanka u talinayay ayaa diinta kiristaanku markay faafto nabi ciise diintii ay fiday ayuu qaatay diintii isaga waxaa la yidhahdaa uma qaadan inuu rumayn uu rumaysan yahay uma qaadan laakiin siyaasada u qaatay inuu ummadda ku midaysto ayuu u qaatay nin wathani u ahaa oo romaanka asalkiisa ku xiran markaa diintii kiristaanka iyo wuxuu isku dhex daray wathaniyadii qolada kiristaanka waxaa la yidhi waxay islahaayeen haddii boqorka uu qaato diinta kiristaanka wax kastaba ha iska haystee wax kastaba ha lahaadee yacni diintii baa maaragtay iyadaa ka xoog badin doonto oo iyadaa bedeli doonto lahaa laakiin markii ay ku dhex fiday boqorkii dadkii wataniyiinta ahaa waxaa soo baxay diin aan ahayn diintii nabi ciise uu la yimi oo diin isaga qasan wathaniya iyo masiixiya isaga qasan ayaa timi ninka markaa xilligaas marka kiniisadda iyadu markii ay maxay ka bedeshay shacabkii saas ahaa markay kiristaanka qaateen kiristaankii yacni marka la fiiriyo wadciga oo wadcigii baaba ahaa way soo celisay laakiin waxay usoo celisay dhinac kale oo extreamahay u celisay dhinac kale oo aada u fog oo extream oo dhinac kale shisho ah ayay ummaddii u kaxaysay oroba weligeed waxay u dhexaysay extreme to extreme inay dhinaca shishe aadaan iyo in dhinacan kala aadaan masele masiixiyadii markay timid waxay yidhaahdeen waxay waxay beddeshay aragtidii haweenka laga qabay haweenka masalan kiniisaddu waxay u aragtaa kiniisadii yacni diintii muxarafka ahayd oo bedelnayd waxay u arkeed gafka ee bini aadamka ku dhacay ama nebi aadan gafka uu galo dhan iyo musiibada bini aadamka hayso dhan inay haweenta asal u tahay saasi ay aaminsanayen waxay yidhaahdeen leanna ayadaa nebi aadan baadihiisa ayadaa jannada ka soo saartay wax alaala wixii dhib ahoo ka dhashay iyo dhibaatana oo bini aadam ku dhacana ayadaa sabab u ahayd dembigaasaa bini aadamka lagu ciqaabayay ilaa nebi ciise uu yimid oo uu raalli ku noqday inuu aadanaha fakiyo yacni uu u noqdo isaga la salbiyo nebi ciise isaga la maaragtay la dilo la salbiyo si looga cafiyo bini aadamkii gafkiisii marka markaas caqiido noocaasay la yimideen marka haweentii waxaa loo saaray aragtida inay tahay shar iyado musiibo inay tahay inay tahay waxa maaragtay bini aadamka dhibkiisao dhan yacni markaas haweenka waxaa la geeyey meel aada iyo aada iyo aada u fogaa la geeyey masalan waxaa ereyada waxaa soo arooray alcahd alqadiim kitaabkan yidhaahdaan oo bayballadooda ka mid ah wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala nebi aadan ayuu la hadlay markaasuu wuxuu ku yidhi ma geedkii aad ka cuntay markuu geedkii cunay nebi aadan oo aan ku idhi ha ka cunin markaasuu yidhi aadan almar'atu alatii jacaltaha macii hiya acdatnii min ashajara haweenta aad igu dartay maxaa uu ku jeedaa umana xawaa ayuu ku jeedaa wuxuu yidhi haweentaad isoo raacisay ayaa igu xambaartay inaan cuno geedka markaasuu rabbi wuxuu yidhi faqaala rabu lilaah wuxuu yidhi lilmar'a haweenta wuxuu ku yidhi maxay tahay waxaan aada samaysay markaasi waxay tiri haweentii alxayatu garatnii fa akaltu abeese ayaa igu igu kedisay oo igu khaladay waxaa kan igu xambaartay markaasaan cunay ilaahay markaa muxuu yidhi wuxuu yidhi bay leeyihiin faqaala rabulilaah lilxaya abeesadii wuxuu ku yidhi ilaahay liannaka facalti hada malcuunatun anti maadaama aada waxaan samaysay oo aada maaragtay ku xambaartay xaawo inay ay ay cunto geedkii ka cunto waxaa tahay malcuun aad tahay naclad ayaa kugu riday oo raxmaddeedii waa kaa dheereeyey min jamiici albahaa-im xoolaha marka laysku daro oo dhan waa yacni waxaan waa waa naclan naclad ayaan kugu riday oo xoolaha dhexdooda waa waa kaa nacladay min jamiici wuxuush albariya aadanaha wuxuush wuxuushta duurjoogta iyo wax xayawaan oo dhan dhexdooda ayaan kaa nacladay adiga calaa badnika tasciina wa turaabin ta'kuliini caloosha ayaad ku socon doontaa ciidna waxaan kaaga dhigay cunto ciid aad cuni doontaa yani calooshaad ku socon doontaa ciidna waa cuni doontaa kullu ayaami xayaatika waadicun kulla ayaami xayaatik intaad nooshahay oo dhan calooshana waad ku xamaarani ciiddana waad cunaysaa waxaan cadaawad dhex dhigayaa adiga iyo haweenta adiga waxaad dhasha abeesa ahaan iyo waxay dhasha iyada huwa yasxaqu ra'sak wa anti tasxaqiina caqiba ilmahay dhalaan madaxa ayay kugu dhufanaya waa ku dilaya markay ku arkaan madaxay kaa dilaya adigana ciribta ad ka aada ka goynaysaa waad qaniinaysaa waad dilaysaa wuxuu yidhi yacni wuxuu ku yidhi ilaahay markaa abeesadii halkaasuu ku dhameeyey arrinku waxaa soo hartay xaawo wa qaala lilmar'a wuxuu ku yidhi xaawo ukhiru atcaaba xamlik waxaan badinayaa yacni dhibka kaa soo gaaraya uurka uurka dhibka kaa soo gaarayaan badinayaa bilwajaci talidiini awlaadan xanuun ayaad carruur ku dhalaysaa wa ilaa rajuliki yakuunu ishtiyaaquki ninka ku qaba ayaad jeclaanaysaa ood uheleysa u helowsan tahay mar kasta wahuwa yasuuduka calayka isagaana madax kuu noqonayo sayid kuu noqonayo marka xaaw waxaa lagu yidhi saasuu ku yidhi aadam wuxuu ku yidhi aadanna wuxuu ku yidhi liannaka samicta liqowli imra'atik maadaama aad dhegaysatay haweentaadii hadalkeeda waakalti wa akalta min ashajara alatii awsatika qaa'ilan laa ta'kul minha oo aan kuu dardaarmay inaadan waxba ka cunin geedkaas adiga maxaa lagugu ciqaabayaa malcuunatun alardu bisababi dhulka waxaa lagu nacladay oo dhan adiga sababtaada dembigaa gashay sababtiisa dhulka oo dhan ku nacladaya bitacabi ta'kulu minhaa dhulkaa waxaad wax oga cunaysaa inaad rafaado daasho tacbaan noqoto wax kastoo aad ka cunaysa inaad dhib iyo rafaad aada ku cunto wuxuu yidhi taakulu minha kula ayaami xayaatika bitacabi taakulu minha kula ayaami xayaatika maalmahaad oo dhan waxaad ku cunaysaa nolol tacbaanaad wax ku cunaysaa hadalkaas wuxuu ku qoran sifru takwiin bayballadooda waa fara badan yihiin mid ka mida yani ayuu hadalkaa ku qoran yahay marka masiixiyadii waxay u arkeen in haweenta ay tahay aslu shar oo dhan waxaana ilaahay ma dhihin ilaahay subxaana watacala nabi aadam wuxuu noo sheegay inuu ilaahay u dembi dhaafay subxaana wa tacala fatalaqaa aadam min rabbihi kalimaatin fataaba calayh nebi aadan kelmaduu la kulmay ilaahay kala kulmay markii uu dembiga galay fataaba calayh ilah baa ka tawba aqbalay subxaana wa tacala yani inahu huwa tawaabu raxiim ee dembigiisi dembi loo haysto oo bashariyada loo haysto oo dhulka lagu nacladay ma aha marka hadallada qaarkood waxaa laga yaaba soomaalida dhaqankeeda waxbay ku leeyihin abeesadii waxun bay sheegaan ma aqaan waxaa laga yaaba waxaan in meelahan ay kasoo guuriyeen ma aqaan abeesada iyo naagta iyo waxaan waxun baa laga sheegay waxyaalaha wax ka mid ah marka haweentii marka masiixiyada waxay keentay inay tahay aslu shar marka xiriirkeedii dhammaa yani wuxuu noqday xiriir in la iska ilaaliyo ah in la fogeeyo ah inaan xiriir lalay inaan xiriir guurkii ayay maaragtay ayay aada u xumeeyeen oo guurkii waxay yidhahdeen waa wax aanan maaragtay fiicnayn sidiisaba baadariyaashii waxay ka mamnuuceen inay guursadaan nin la yidhaahdo maaragtay tortulian wuxuu leeyahay oo culimmadii nasaarada ka mid ah oo hore haweentaas oo ka hadlaya wuxuu leeyahay innaha madkhalu shaytaan haweentu waa meesha shaydaan ka soo galo ilaa nafsi alinsaan bini aadamka marka la fiiriyo wa inahaa daaficuhu winaha wainaha daaficatun bilmar-i ila shajarati almamnuuca iyada waa middaa ku xambaartay ninka geedkii mamnuuca ahaa naaqidatun liqanuuni illah waxay jebisay ilaahay xeerkiisii iyo sharcigiisi waxaa jebi u hore iyaday ahayd yacni waxay tashwiih ku samaysay suuraddii ilaahay yacni saas yidha marka guurkii wuxuu noqday fawdadii hore oo romaanka u dambeysay oo ku oo romaanka ku burbureen yacni wuu yacni wuu ka yara fiicnaa xagga fasaadka marka la fiiriyo laakiin waxay kiniisadda dadkii ka ceyrisay guurkii iyo rabitaankiisii waxay aada u dhiirigelisay in cibaadada loo go-o waxay aada maaragtay jeclaysisay dadka doobnimada iyo inaan la guursan yacni waxay ka dhigtay maaragtay qofka akhlaaqdiisa inay sarrayso waxaa lagu garanaa inuusan guursan oo doob yahay saasoo kale naftiisana ay daahir tahay saasay markaa waddadaasay qaaday dadka rijaaludiin waxay u diiday inay guursadaan waxay maaragtay ninkii raba ha guursaday tiri laakiin haweenka ma taaban karo yacni saasoo kale ha guursada laakiin haweentu ma dhowaan kara mana taaban karo yacni dadka waxay aada ugu abuurtay in laga faano oo lagu yaqyaqsoodo yacni in haween loo tago tegitaanka haweenka iyo mucaasharadooda inay tahay wax laga yaqyaqsoodo ilaa maaragtay ay yidhaahdeen qofkii haweentiisa habeenkii la seexdo maalinta ciidda kama qaybgeli karo maalinta ciidda kama qaybgeli karo marka waxay gaadhsiin u celiyeen maaragtay extream ay u celiyeen dhinac kale u celiyeen waxaan diinta ilaahay ku jirin subxaana wa tacaala ilaahay nebi aadam markuu abuuray xaaw uu abuuray yacni inay weheliso oo xaaskiisii noqoto ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay u sameeyey subxaana wa tacala waan oo min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma yacni inaad u hoyataan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala idinkugu abuuray haweenka adinkana lidinka abuuray oo nebi aadam waxaa laga abuuray feertiisii ayaa xaawo looga abuuray inay wehliso ee dembigana waxba kuma lahayn iyaad waa waada ka wada cuneen labadooda yacni waana ilaahay u toobakeenan subxaana wa tacaala oraba marka waxay u noqotay yacni tashadud iyo adeyg aan bini aadamku fidradiisa khilaafsan oo aan la xamili karaynin inay kala celiso maaragtay raggi iyo dumarkii inay la dagaalanto guurka inay la in loo tusiy wax fool xun oo maarata aan loo dhawaan karin yani ninka inuu guursado marka waxay tagtay dhinac kaloo extreme haddana tageen haddii aan u nimaadno cahdigii masalan oroba cahdu nahda casriga ay ilbaxnimada iyo ay ay ay u timid oo ilbaxnimada maaragtay casriga la yidhaha oroba waa thawra sinaaciya ama industrial revolution waktigiisii thawra faransiya waktigaas kiniisadii waxeedii muddadaa kusoo socotay oo cilmiga la dagaalantay oo guurkii la dagaalantay oo wixii oo dhan bini aadamka kabtiga intaa gelisay waktigii lagu kacay oo la xamili waayey ayaa qarax haddana dhacay qaraxa dhacay waxay noqotay thawra thawra sinaaciya warshadihii sistamkii nidaamkii warshadaha yimid waxaa yimid thawradii faransa oo wadata shicaaraadkeeda ah yacni alikaa alxuriya almusaawa yani yani xuriyad iyo walaalnimo iyo sinaan maaragtay waxaasoo dhan macnaba wayna xambaarsan yihiin thawra sinaaciya waxay dhacday seventeen eighty ninekii ayay dhacday thawradaas marka wax badanaa isbedelay marka oo xagga ku saabsan guurka iyo haweenka marka nidaamka wuxuu ku salaysnaa afar saddex shay buu ku salaysnaa kan koowaad wuxuu noqday marka hore boorta kiniisadda in laga fogeeyo nolosha oo iyadu bahashaan inkaarka qabto in maaragtay nolosha kiniisadda lagu xareeyo oo nolosha aysan waxba ku yeelanin yacni waxaa ka mid ahaa in la yidhaahdo xurriyadda qofka uu leeyahay hala sii daayo yacni leze feekh leze waxay dhihi jireen ya maaragtay wuxuu raba ha sameeye qofka leze base leze feekh leze base meeshuu raba ha maro wuxuu raba ha sameeyo shicaaraadkaas waxaana dhex ordaayay nimankan dad rabay inay fasahaadiyaan ayaa oroba raba inay jar ka turaan dhex orday oo ka faa'iidaysta oo dadka markay kacsan yihiin waa laga faa'iidaystaa balaayaa dhex orada markaa markay ummadda kacsan taho maaragtay ama hub wadata ama dagaal rabta ama dadku wada kacsan yihiin balaayaa dhex orado markaa dhex booda marka waxaa shicaarka labaad ay la yimideen xorriya fardiya qofka in free uu noqdo waxay kaloo keeneen ninkii naagta ha la simo in la simo ragga iyo dumarka germany eighteen seventy one kii waxaa samaysmay xisbiga lairaa raayik ayaa samaysmay xisbigaas markuu qabsaday talada wuxuu soo saaray go-aan ah maaragtay afar sano kadib ayuu wuxuu soo saaray eighteen seventy five kii ayuu wuxuu yacni wixii oo dhan guurkii noocyadiisii oo dhan uu baabi'iyey oo wuxuu yidhi wax ka soo qaad ma laha guurka wax ka soo qaad ah ka ah wuxuu yidhaahdeen waa kan maaragtay madaniga ah waa kan laisdiiwaan geliyo oo ninkii naagta ay ay tagaan dowladda ayuu isla socda labadoodii oo ay geeyaan warqadahoodii aqoonsiga marka dowladda registera minashiibida laga diiwaangeliyo oo la yidhaahdo maarata labada qof waa isqabaan kaa keliyaa jira buu yidhi kii kiniisadda wuu diiday waa la iska tixgelinayaa laakiin qaanuun ma aha yacni kii kaloo kasoo wixii kaloo ka soo haray wax ka soo qaad kama soo qaadin yacni marka waana midka ilaa maanta socdo oo la yidhaahdo azwaaj almadani kaas keliyay ka soo qaadeen wixii kao dhan waxay dhaheen guur la aqoonsan yahay ma aha guur la aqoonsan yahay ma aha saasay yidhaahdeen laba qofoo markhaati ay labadii qof inay yimaadaan kadibna markaa dowladda lagu qoro dowladda lagu qoro arrinka markaa guurkii marka waa ka baxay qiyamtii diiniga ahayd wuxuu galay wuxuu la socdaa tayaarka weyn oo oroba maaragtay wado oo ah in diin horta laga farxasho in diin meel lagu xiro dadkana la sii daayo marka xiriirka dabcan qoyska hal mar ma baaba'aayo wuu socdaa laakiin waxaa sii badanaya marma ka dambaysa inay xuroobaan oo ay ka xuruubaan quyuuddii kiniisadda iyo wixii maaragtay yani wixii ay kale oo dhan oo dadka kala celinaya o akhlaaqda ilaalinaya wixii dhan ay iska tuuraan oo dhinac kale extream haddana aadaan marka oraba waxaa suurtagal ahayd ay yidhahdeen culimadu markii ka hadlaya waay waxaa suurtagal ahayd inay isbedelaan oo kiniisadda ku kacaan oo waxaan inaysan diin ahayn ogaadaan waxaa sabab u ahaa islaamka oo ay isxoqeen ama ixtikaankii islaamka islaamka wuxuu tegay ilaa wuxuu tegay andalusuu tegay jaamacaduu ka dhisay yacni wuxuu ka dhisay xadaaro aada u xoog badan cilmiyuu ka dhisay way arkeen maaragtay islaamkii oo diintii qofka uu haysto cilmigiina uu haysto marka waxay ahayd haddii ay waxaan iska tuurayaan inay ilaahay diintiisa qaataan oo ilaahay islaamka qaataan laakiin islaamka ma aysan qaadanin waxay u noqdeen wasaniyadii hore oo griigay u noqdeen tii romaankay ka yimideen tiyay dib ugu noqdeen marka yacni markaa waxay noqdeen inay dadka loogu yeedho xurriyaddii iyo fasaadkii iyo maaragtay in albaabada loo ballaqo wax alaala wixii maaragtay xiriirka ninkii naagta ka dhexeeyo in maaragtay rag falaasifo fara badanaa soo baxay oo arrinkaas ugu yeeraya dadka in laga xuroobo waxaan kiniisadda iyo hawsheeda iyo waxaan maaragtay ay la dagaalantay rag ninkii naagta xiriirkooda marka fasaadkii ayaa aada markaa u batay waxaa ka mid ahaa ragga maar dadka ugu yeeray nin la yidhahdo august august bethbel nin la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa falsafiinta u waaweynaa waktigaas wuxuu dhashay kun iyo sideed boqol iyo afartankii wuxuu dhintay kun iyo sagaal boqol saddex iyo tobankii ninkaa wuxuu madax u ahaa xisba dimuqraadi alalmani jarmalka xisbigiisa dimuqraadiga ayuu madax ka ahaa ninkaas marka wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya guurka wuxuu yidhi wahal irajul walmar'atu ilaa nawcan min alxayawaan ninkii naagtu miyay yihiin wax kale ma ahee miyay ka duwan yihiin nooc miyaysan ahayn nooc xayawaanaadka ka mid ah geela looda ariga bakaylaha sagaarada dameerka miyays wax kale miyay yihiin wax kale maaha xayawaan xayawaanaadkaasay ka mid yihiin marka wuxuu yidhi wahal yakunu bayna aswaaji alxayawaani shay-un min qabi min qabiil annikaax ma jiraa xayawaanaadkan wax guura miyaa ka dhexeeya buu yidhi waxa la yidhaha guur ma jiraa oo xayawaanka ka dhexeeya yacni sac iyo dibi isguursana leha laisku meheriyo maanta oo laisku keenayo maaragtay orgi iyo iyo iyo iyo rid laisku nikaaxinayo miyaa jiro ma waxaa jiro maaragtay libaax iyo aar laisku nikaaxinayo maya ma jiro maxay sameeyaan wuxuu yidhi markaa bal lahu annikaaxu alabadi way isu tagaan way isu furan yihiin markuu libaaxa naagta rabto naagta rabadu u tagaa xayawaankaas dhan saas bini aadamkana waa nooc ka mid a xayawaankaas xayawaankaa markaa de waqti ah laisku sii daayo dadka maxaa loo kala celinaya sida xayawaankaas ay qeyb ka yihiin marka xayawaankaas siduu isu tago kale ninkii naagta isu raadsadaan ha isu raadsadaan labada is rabta ha isguursadaan ha isu tagaan xiriirkii markaa quyuuddii guurka oo dhan maaragtay meeshay ka baxday quyuud oo dhan waa la dumiyey waxaa laga dooday waxaa la yidhi guur maxaa la yidhaha horta sidiisaba maxaa guur la dhihi karaa waxay yidhahdeen waa in caqdi la sameeyo qolaa waxay ku doodeen waxay yidhahdeen waa in guur waxaa la yidhahdaa labadii qof oo xarig laiskula xidho oo ama wasiiqaha lagu xidho ama maaragtay caqdi laiskula xidho markaasaa guur la yidhahdaa qola kawr waxay yidhahdeen ma ma ahe waxay yidhahdeen guur waxaa la yidhahda labadii qof oo israbooto oo isjeclaato waxba xarig xataa iyaynu jirin hadduu rabo hadday isla degan yihiin hadday isla maaragtay saaxiibo yihiin hadday isjeclaystaan waa isqabaan labadaa qof marka guur saasaaba la yidhaahdaa labada qof oo israbooto waa falsafo dhan oo weyn oo yacni raggeeda laho ilaa maaragtay dad badan oo ansaar ah leh qaar kale waxay dhahen guurka yacni waa nin inaag isku xiran nin inaag xiriir yeesho oo isku xiranaa guur la yidhahdaa qaar kale waxay yidhahdeen maye nin inaag keliya ma ahee laba nin hadday is isguursadaan waa guuraa loo loo ictibaarinayo laba naag hadday isguursadaan guuraa loo ictibaarinayo saas yidhahda marka mafaahiimtii dhan asalka laga dumiyey tii kiristaanki waxbaa ka socda weli laakiin waxaa lagu ciyaaray wixii oo dhan ayaa markaa qoyskii la dumiyey waana maaragtay ilaa iyo hadda midda ay orobo gaarsiisan tahay oo ah in dadka laysku sii daayo in faraha laga qaado oo sidii maaragtay labadii qof oo isjeclaato ahlan wa sahlan hadday isjeclaadaan waxay isla tagaan oo guri dad badan waxaa la dhiirigeliyey waxaa la dhiirigeliyey masalan yacni saaxiibtinimada ayaa aada loo dhiirigeliyey oo waddamada yacni yurub waxay aada u dhiirigeliyeen maaragtay in labada qof ay saaxiib yihiin oo isla deganaadaan oo ay saas markaa isugu shaawo gutaan saaxiib ahaadaan haddii hadhowtii ubaahdaan inay isguursadaan markaas marka ay muddo isla socdaan kadib oo muddo saaxiib yihiin markaa kadib ha tagaan hadday iska helaan ha ka ta ha tagaano dawladda oo ha markaa ha isdiiwaan geliyaan markay dawladda isdiiwaan geliyaan kadib dawladda ayaa u aqoonsanaysa inay qoysiin markaa laba qof oo isqaba marka gabadha waaba kula yaabaysaa haddii uu qofkaa uusan soo saaxiib uusan soo saaxiibnimo aysan soo marin ama fadanzaata ama waxaa ratidba dheh aysan soo marin ay muddo isla socon laba sano saddex sano afar sano aysan isla socon waxaa horey aan isguursanno waaba kula yaabaysaa nin muslim oo jarmalka tagaa ka sheekay wuxuu yidhi qof dad muslimiina dhalinyaro waxaa jirta ka taga waddamada muslimiinta waxay tagaan yurub yurub markay tagaan gabadhu isbarnaa marka wuxuu raba waxaa ku jira cafaafkii iyo dhowrsanaantia ku jirta weli wuxuu raba way aan isguursanno uu leeyahay wuxuuga bilaaba aan isguursanno markaasay la yaabaysa xiladamay suurtagal maa say isu guursanayn horta aan isla soconno muddo cabaar aan saaxiib ahaano muddo yani aan saaxiib ahaano macnaheedu waxaa waaye nin inaagsi wada dhaqmaan oo kale loo dhaqmaayo waa hadda anaga gabdhaheenna mentalityga yacni ay qabaan qoladaa halkan ku kortay gaar ahaan fikirkaas maaragtay qaarna waa la geeyey waddamadeeni waa jireen kaasaan gabdhaha iskoolaadka dhigtay iyo waagaa yani iskuolka dhigan jirnay noocaas hebel iyo hebel waa isla socdaa hebel iyo heblaayo waa isla soc hebel iyo heblaayo waa isla socdaa noocaas marka waa dhaqan maaragtay yurub ka jiray ilaa haddana jiro oo haddana maaragtay boyfriendiga iyo girlfriendiga aad maqlaysaan waa kaa waay bimujarad maaragtay waxaa laga hadlayaa maaragtay boyfriendigaat ana ana boyfriendigaadiyaan ah khalaas marka waa nin naag sidoo kale loo wada dhaqmaya waa laisla seexanaya waa laisu tegaya ur inuu yimaada laga yaaba oo ilma gabadhii ur yeelata iyadoo teenager ah marka waxa asal ahaan waa gaaladii yacni waa guurkoodii markaa kadib aa haddii a marka laba la dhalo ama saddex anugu la dhalo kadib aa markaa waxaa la yeelayaa ayaa markaa ayaa laisguursanaya kadib waxaa dhacday arrinkaas markaa waxaa soo baxay ilmo badan oo aan sharci ku dhalana soo baxay marka ilmo aan qoys ku dhalan qawaaniintana ilmihii qoyska ku dhashay oo yacni guurka caadiga ah ku dhashay oo sharciga ah ayaa xuquuq ka dhalanaysa oo xuquuq markaa uu yeelanaya laakiin haddii ilmo ay suuqa ka wada dhashaan see la dhahaya mushkilo kaleo waxay noqotay mujtamacii qarbiga kusoo fakatay see la yeelaya ilmahan xisbiyo badanaa ka dooday waxaa la yidhi ilmaha ilmaha sharciga ku dhasho nikaaxa ku dhasho ama iyo kuwa suuqa ku dhasha isku mid ha laga dhigo isku xuquuq ha laga dhigo masalan jarmalka waxay soo saareen yani ninety seven-ki hadda bishii july koodeedii waxay soo saareen sharciga si maayo ilmaha sharciga ku dhasho oo legal mariage ku dhasho iyo ilmaha aan sharciga ku dhalan xuquuq kasta oo ku simeynayda oo cadawka haddaad dhasho ka dhasho suuqa isagoo socda qofkii naag uun la kulmo oo canugu ka dhalo iyo hadduu naagu qabcanu ka dhalo waa isku xaq labadaas cano yani isku xuquuqay noqonaya marka waxaa batay in ilmihii aan sharciga ahayn inay inay bataan oo la iska dhaafo guurkii inaa guurkan responsibilityga leh oo mas-uuliyadda leh maxaa madaxa iga geliya aniga waxaan bahelayaa midkan kalaan helayaa marka waxaa aada u yaraadaa la yidhi waxaa aada u yaraaday guurkii sharciga ahaa waxaa batay guurka relationka ah oo iska saaxiibnimada ah ayaa batay baa la yidhi marka tirekoobka masalan waxaa la yidhahdaa guurka kala dhiman kan saaxiibnimadii waxaan ku yimaado marka waxaa la yidhi masalan jarmalka sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii wuxuu gaarsiisnaa guurka aanan ahayn aan xiriir ku imaanin sharciga legal ah oo iska caadiga ah oo laba qofo saaxiibo boyfriend girlfriend iska dhaleen xiriirka noocaasa weliba lama sheego laakiin inta la sheegay oo la yaqaan oo dawladdu og tahay waxa uu gaaray baa la yidhi wuxuu ahaa toddobaatan iyo labadii yacni boqol soddon iyo toddoba kun ayuu ahaa siddeetan iyo labadii toban sano kadib wuxuu gaaray shan boqol iyo lix iyo toban kun waa inta guurka aan caadiga ahayn oo xiriirka iskale isaga yimaado marka waa arkaysaa siduu u jibaarmay siduu u batay waad arkaysaa xiriirka noocaas oo kale inta ah masalan yacni guurka masalan markii laga yimaado jarmalka markii ay midoobeen kadib sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey masalan waxay gaareen guurka saaxiibnimada keliya iska ah hal milyan saddex boqol sagaashan iyo saddex kun ayay gaareen masalan markii sagaashan iyo lixdii la gaaray waa shan sano kadib wuxuu gaaray hal milyan siddeed boqol iyo konton kun ayuu gaaray waa guurka saaxiibada intaan la ogeyni faradii ka bari intaa waa intaan la ogyahay oo keliya haddii la yidhaahdo yacni intaas waa guur laba qofoo saaxiibkas ugu yaraan waxay ka koobayn nin iyo naag waxay gaareen baa la yidhi boqolkiiba toddoba seven pointy five boqolkiiba toddoba iyo bar ayay mujtamaca ka gaareen jarmalka oo tiradiisu ay gaarayso lixdan iyo shan shan milyan ay gaarayso guurkii caadiga ahaa oo legalka hoosu u dhacay baa layidhi sababtoo ah kanaa furmay dhinacaan ka dhinacaanaa fura oo ninkii wax maaragtay takaaliifoo saaran aysan jirin caawatan ula la socdaa waa iska tuuraa beritan kale ula socdaa waa iska tuuraa yacni sanaduu la soconaa middaan waa ka bedelana sida shaarka uu isaga bedelo oo kale ayuu isaga bedelaya siduu shaarka isaga bedelo o kale uu isaga bedelaya marka guurkii rasmiga ahaa waxaa hoosuu dhacay masalan jarmalka markii la mideeyey kadib sagaashan iyo kowdii guurka caadiga wuxuu ahaa afar boqol konton iyo afar kun laba boqol sagaashan iyo ko ninety five-kii wuxuu tegey wuxuu tegey hoosuu u dhacay afar boqol iyo soddon markii hore wuxuu ahaa afar boqol konton iyo afar markaa hoosuu u dhacay hoosuu u socda sagaashan iyo kowdii masalan furiinka wuxuu ahaa jarmalka markay midoobeen kadib boqol soddon iyo lix kun saddex boqol toddobiyo toban ayuu ahaa tiradaas shan sano kadib nineteen ninety six-kii waxay noqotay boqol toddobaatan iyo shan kun shan boqol iyo konton yacni ayay noqotay furiinka marka furiinkii waa sii badanaya guurkana waa sii dhammaanaya kanna kii caadigahana waa yaraana kii kalena waa sii badanaya guurka marka sida maanta ay ku socoto waa midkaa oroba oo ah in dadka laisku sii daayo in dadka laisku sii daayo annaga marka ilmaheenna ilmaha ku koray yurub ama maaragtay maraykanka ama australia ama new zealand dhulkaa ku koray yacni waxay indhaha ku kala qaadayaan markay iskuolkii galaan waxay indhaha ku kala furaayaan wiil iyo gabar saaxiiba hebelaayo hebel boyfriend waa hebel iyo hebel boyfriend waa hebel iyo hebel boyfriend the same thing iyagii maskaxdoodii markaa waxaa ku daabacmaayo in ay this is the right way inay tahay kan saxda inay tahay waddada oo guurka loo maraya gabdha waxaa arkaysaa leh oo nin aan la soconin aniga see u guursanaya nin aan la socon see u guursanaya yacni oo waxay rabtaa sidii gaaladii inay u wada socdaan qaarka wadaadada xoogaa waa waa ka taxarujayaan waxay leeyihiin waa isla soconayaan bal telefon haddaan ku hadalna bal ka warran xoogaa haddaan maaragtay sheekaysana ka warran yacni way ka taxarujayaan laakiin waxay ujeedaan environmentka dhan oo ku hareeraysan ayaa tanaa mid saaxiib la-a tanaa saaxiib la-a tanaa mid saaxiib la-a tana horiya gadaal waxaa ka socdo gurigii midda dariska la-ah suuqii midda la joogto jaamacaddii midda la dhiganayso meel walba yacni boyfriend gabadhi aan boyfriend lahayn waxaaba laleeyahay maaragtay middan waa doqona la leeyahay maxaa le oroba saas canud naag gabadha hadday gaarto qaangaar soo gaarto aysan saaxiib lahayn waxaa loo ictibaarinaya inay tahay gabar wax ka kala dhiman yihiin marka aabaheedii way kaxaynayaan waxaa loo geenaya dhakhtar counseling waxaa la gabadhan ilaa hadda saaxiib ma laha bal waa jiran tahay dhakhtarow hala fiiriy gabadhan waxa ka hadlaysa marka gabadhii muslimadda waxay isku qaadanaysaa sidii oo kale ayadina wax ka hadlaysan yihiin gabar ay igu tiri maaragtay iskuulka aan u dhigay waxay igu tiri macalin ujeeda gabdhahaan xijaabanoo idin midaan boy friend lahayn ma jirto wax yaablo waa isku naxay runtii waxaan raba waxay sheegaysa maxay tahay waxay tiri maya animadii waxbay sameeyaan laakiin waxaan ku leeyahay waa waa ceeb gabaraan saaxiib lahayn gabaraan boyfriend lahayn waa saaxiib wiilashii laftoodii mentalitygaasaa ku jiro waxaa laga yaabaa iyagoo masaajidka joogo ama iyagoo maaragtay diintiiba jecel oo diintii baranayo oo maaragtay haddana dhinacan inay uga saamaysan yihiin mujtamacii ku dhex noolaaya oo uu yidhaaha masaaxiibaan noqonayna gabar ajnabi ka ah oo uusan maaragtay xarig isku xidhin haddii aan insha allahu tacala wax ka taabanno arrinkan marka waa arrin marka uraba hadda waxay ku socotaa inxilaalkii waa socdaa hadda yani waxay noqonaysaa yurub ama maraykanka hadda wuxuu ku soco guurki inuu yaraado xataa ilmihii inay yaraadaan oo dhalmadii la iska dhaafo qaarkood inay dhahaan qayliyaan oo yidhaahdaan meeshan waxaad ka soo socda khatarha ka soo socoto dhalmadii waa laga jeestay maaragtay hadda yurub waxaa la yidhahdaa boqolkiiba yacni masalan boqolkiiba lixdan ama konton iyo lix waxaa la yidhaahdaa waxay ka wen yihiin lixdan waa mujtamac duqa maxaa waxaa lagu fasaxay fasaadkaa lagu fasaxay guur la-aantaa lagu fasaxay ma dhalayaan marka dadkii inta inta waaweyn iyo inta yar waxaa badan inta waaweyn meesha dadka muslimiinta ah boqol kiiba konton iyo lix in ay ka yar yihiin maaragtay ay ka yar yihiin soddon sano ay ka hooseeyaan marka mujtamaca muslimiinta waa mujtamac yar oo dhalinyaraho soo koray mujtamacana waa mujtamac duquubay oo sii dhammaanay maxaa keenay waxaa keenay fasaadka iyo yani albaabada loo furay guurkii calaaqaadka gabadha iyo wiilka albaabada loo ballaqay oo sidaan loo sameeyey marka waxay keenaysaa markaa ummadda inay dabar go-do marka dambe hadday qeylinayan waxay leeyihiin yacni qoladii guursato carruur dhasha lacagaan siinayn waa la dhiirigelina wiilkii gabarta waxle ilmo dhala ma ma rabna ilma inaan dhalna maxaa yeele nolosha inaan ku raaxaysanaa yani guurka nadaradiisa dhan yani calaaqaadka dumarka iyo ragga calaaqaadkooda wuxuu noqday calaaqaad yani raaxa ah bas ah tamatuca waana la wadaa yani runtii waa maqlaysaan hadda waxay sii maraysaa in la yidhaahdo ha la aqoonsado yacni nin inin in isguursan karaan yani iowa ogolaatay stadyada massachusetts ogolaatay maraykanka meelaha conservative ka mid ah oo yani dadka diimaha ku dhegan orobaa ka fasaxad badan marka la fiiri laakiin hadda maraykanka laftiisi waa sii socdaa waa maaragtay oroba jidkeedii kusii socdaa nin i nag hals halsuku aqoonsa inay isguursadaan naagi naag halsoo aqoonsa inay isguursadaan oo qoys loo aqoonsada inay yihiin ilaa maaragtay heerkaasay sii maraysa marka dhalinyarada dhalinyarada waxaa la rabaa muslimiin inay yihiin inay aqoonsan yihiin ama waalidiinta qaarkood waalidiin qaar waxay ku leeyihin aniga gabadhayda waa u ogolahay wiilka guriga wiil saaxiib ha yeelato guriga isla galayaan waa isla joogaan gurigii waa isla baxeen waa isla soo galayaan meel aadeen shareymay aadayaan ama muubiyaa la aadayaa meelay galaan iyo meelay tagaan iyo midna ma taqaan waxay ku leedahay intay iga tegi lahayd oo meelahaas i maaragtay adab intaa xaaraantaa ha igu samayso u xirto qolka ha igu jirto waa arrin khatar ah yani facebooka iyo waxyaalaha qaar xogna u ogolnahay ilmahena facebook intaasoo wiil ka shukansata meesha ha kala sheekaysa intaasoo boqoloo khatara usoo gelaysa facebooka waa akhtar shay marka gabadha muslimadda ah ee boyfriend ma yeelan karto islaamka guurkiisa waa fidra islaamka yani wuxuu ku socdaa ilaa iyo maalinkuu ilaahay soo dejiyo subxana ilaa maanta wuxuu ku socdaa yani yani nidaam miisaama nabiga alay slat slam markuu soo degay niman saxaabada ka mid ahaa shiray waxay yidhaahdeen aakharadii markay dhegaysteen oo ay arkeen maaragtay waxa qofka sugaayo ayay waxay yidhaahdeen shiray qaateen waxay dhaheen mid ka mid ah wuxuu yidhi anigu weligii waa sunaana afuri maayo mid wuxuu yidhi aniga habeenkii o dhan waa taagnaana mana seexan mid wuxuu yidhi weligii guursan maayo naag iyo agteedaba laguma arkayo nabiga calayh isalaatu wasalaam wuu u yeeray nimankii wuxuu yidhi ma idinkaas ha yidhi haba yidhahda anagaasaani khayr baan ula jeedna nabiga ummaddii o dhan uu la hadlay wuxuu ragaasaas yidhi wuxuu yidhi ana akhshaakum lilah aniga waxaana ninka ilaah idinkugu cabsi badan wa aclamukum billah qofka ilah ana aclamukum billahi wa akhshaakum lah qofka idinkugu aqoon badan ilaah subxaana wa tacaala waa aniga qofka idinkugu cabsi badanna waa aniga wuxuu yidhi aniga habeenkii waa seexdaa marna waa soo toosaa oo waa tukada habeenkii qaar qayb ka mid ah wuxuu yidhi maalin waa qaar waa sooma marna waa afuraa wa atasawaju nnisaa haweenkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii ninkii aniga jidkaygaas naca oo ka jeesta yacni aniga iga mid ma aha aniga iga mid ma aha saasuu nabig alay sala sl si adag ayuu uga hortagay ragaa waxay yidhaha waa isxaniyasiibaynaa si aan maaragtay aanba haweenba u rabin marka yani nabigu waa hor istaagay calayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhaahda rahbaaniyada iyo tabatulka iyo qofka inuu yacni guurkii ka fogaado yani nabigu waa la dagaalamay alayh isalaatu wasalaam dhinaca kale islaamku wuxuu la dagaalamay fasaadkii ilahi wuxuu les waqul lilmu'minaati waqul lilmu'mina yaguduu min absaarihim dadka mu'miniinta indhahooda ha laaba waxaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gabdhihii ha xijaabtaan gabadhii waa la xijaabay waxaa la yidhi gabadhii indhaha ha laabto ragga indhaha ha laabaan ilaahay saasuu yihi subxaana wa tacaala waa la nidaamiyey waxaa la markaa ha isguursadaan ha isguursadaan nidaamkii guurka islaamku waa sahlan yahay gabadhu markay soo qaangaarto soo hanaqaado iyadoo yarna waa loo guurin karaa lafteeda wiil yar iyo wiil gabar yar ma laisu guurin karaa ha waa laisu guurin karaa sida raajixa ay ka qaangaaraan markay soo qaangaarto waxaa laleeyahay looma ogola fasaadkii o dhan baa lagala dagaalamaya laakiin waa loo furayaa guurkii waxaa la leeyahay ha guursato guurkii waxaa la yidhi lama sii daynaya iyada ha raadsato maaragtay ninkay rabta hala raadsato ma ninkay saaxiib ha noqoto ama ninkay lama ogolata waxaa la ogol yahay waxaa la raadinayo dadka ehelkeedii ah nabiga alay sala slam wuxuu laa nikaaxa ilaa biwaliyin weli la-aan yani lama guursan karo waxaa la raadinaya dadkii walaalaheed ahaa ninka ay guursanayso aabbaheeda la raadinaya adeerkeeda la raadinayo iyadana way raadinaysaa iyada raalli ahaanshadeeda waala waa la tixgelinaya lama dhahayo adiga waxba kuma lihid meesha anagaa kugu talinayna caqli ma lihid adiga waxaad garanaysa ma lama dhahayo shareecada hadday diido iyadu tiraahdo anigu ma rabo ninkan adii keenteen cid ku khasbi kartaa ma jirto waa in ay raalli ku tahay loo keeno marka yani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u jiday markaa in iyadii markaa lala xulo ninkii iyadana wax madax banaan lama imaan karto wiil yaray meelaha ku aragtay oo iska yani negteen qabo oo isu soo taagtaago soo shashanlaystay oo maaragtay balaayo iska soo dhigay oo laakiin gudaha haddii la firi waxba aan ahayn eberkiise hadday iyadoo wadata timaada ninkan quruxda badan loo marka kor laga arko laakiin la yaqaano aabbaheedi waalaheedi garanayan inuu yahay nin eber ah wax mas-uul aan qaadi karin waa laga celina waxa le maya ninkaan ma rabna annaga dhadhaafiyaa la leeyahay shareecada marka waxay xirtay albaabadii fasaadka oo dhan gabadha waa loo guurinaa marka marka loo guuriyo ilahay wuxu wa ankixu layaama minkum ha loo guuriyo kuwa aan ragga lahayn ilahay saas uli subxana wa tacaala guurkii markaa wuxuu xirayaa fasaadkii mujtamaca oo dhan uu xiraya gabadhii ninay leedahay shahwo hadday rabto carruuray dhalaysaa ninkaasay leedahay yacni ilaahiyna subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay ninay naag inay isguursadaana ilaahay u sameeyey subxaana wa tacaala iyadana waxa ay ku degayso waa nin inay hesho ninkana waxa uu ku degaya waa inuu naag helo saasa islaamka ah yacni guurkiisa markii uu doono qofkii inuu guurso saasaa loogu guurinaya waxaa jira aragtida marka la fiiriyo inay iska isarkaan labadii qof nebigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam haddii aad undur ilayha fa inahu axraa an yu'dama baynakuma yacni iska fiiri gabadha waxaa dhici karta in ilaahay subxaana wa tacaala kalgacayl dhexdiina ka abuuray in la fiirin kara gabadha ma la fiirin karaa base lama fiirin karo culamadu waxay isku raacsan yihiin majoritigooda in gabadha ninka inuu iska fiiriyo gabadha oo wejiga iyo gacmaha labadaas uu ka fiiriyo labadaas uu isku raacsan maxaa l wejiga waxaa la quruxdeeda ka muuqata gabadha laga garanayaa gacmahana waxaa laga garanaya khusuubada jirkeeda khusuubada waxaa loo jeedaa jirka yani si u samaysan yahay haraggeeda iyo hilibkeeda iyo hadday badanaa gabadha gacmo qallalan tahay waxaa la jirkeedi waa qallalan yahay caato hadday gacmaha ka tahay jirkeedi kalena waa caato hadday gacmaha ka buuran tahay waxa laga jirkeedi kalena buuran yahay marka gacmaha waa laga qiyaas qaadan karaa marka waxay yihahdeen culamada lahaa laga qiyaas qaata gacmaha iyo wejiga labadaas haddii intaas qaarkood culamadu waxay yidhahdeen yacni qoorta iyo meelaha qaarkood wuu fiirin karaa kubabka iyo meelaha qaarkood ibn xasm isaga oo maaragtay imaamka ibn xasm wuxuu leeyahay meel kasta waa fiirin karaa maacadda saw-atayn saw-ataynka ma ahayn yani lacawrada ma ogiya inta kale waa arki karaa buu leeyahy ibn xasm ilaa halkaasuu gaarsiiya isaga waa maaratay waa ka waa ka tegay waa ka fogyahay xoogaa culimmada laakiin sida raajixa ah yani laakiin isaga wuxuu yani culimadu waxay isku waafaqsiyen intaasoo dhan goorta la fiirinayo goor markuu qofka go-aansado inuu gabadhaan guursado ma aha gabar walba waa iska arkaa waxaan dhahaa kaale gacmahada aan fiiriye adoon guur rabin oo iska socdo diyaar ba ahayn inaad guursato marka yani sida raajixa waxaa wejiga iyo gacmaha ayaa laga arkaa hadduu rabo inuu arko ogaado akhlaaqdeeda ama siday tahay ama iska caqligeeda siday maaragtay dada dhaqankeeda dabeecaddeeda waxaas dad kale ha u dirsado iyadoo banaankaan loo soo saaray dad ha ha u dirsado dad kale gabdha uu ku kalsoon yahay oo yaqaan oo aan xaasidiin ahayn qaar waxaa jira waxba kuwa gabar fiican ay kuu soo arkayaan marka mar rabaa inaad guursato qaar waxaa jira kala dagaalamayo mar kuwaasoo kale waxba u dirsanin laakiin waxaa u dirsataa qof daacad ah oo kula rabo guur oo qof wanaagsan kula rabo u dirso oo lagu kalsoon yahay caa-ilada inaad taqaano waa la rabaa qofka caa-iladiisii qoyska somal waxay dhahaan reeraa la guursadaahe qof lama guursado maxaa calaaqaad badanaa jiro reerka hadday wanaagsan yihiin wa kaana abuuhumaa saalixan aabahood waa wanaagsanaa sida ilahi yiri subxaana watacaala waxaa laga yaaba haddii ay reerku wanaagsan yihiin in maaragtay ilmuhu fiicnaadaan kugu kaalmeeyaan cibaadadii ilaahay laakiin ilmihii hadday reerkii xun yihiin oo qaar badan oo xun ay ka buuxaan waxaa laga yaabaa in xoogaa ilmahaadi tarbiyadoodii inay kala lunto ayaa dhici karto oo ilmihii markaa maaragtay dhib kugu noqoto adiga ad ku jirto m always siraac ad ku jirto oo aabihii iyo hooyadii iyo gabar la dhalatay oo faasidad ah iyo eedadeed aho yacni wixii qofkii siraac uu ku jira maanta o dhan ilmihiina lagama ilaalin karo dadkii qaraabadaha iyo waalidkii lagama ilaalin karo marka waxyaalahaasoo dhanaa la ogol yahay qofka inuu fiiriyo intuusan guursan ka hor marka raalli laisaga noqdo labada reeraa isu imane walla waxaa la gabadhaasaan rabnaha na siiya waa idin siina waa laisku nikaaxiyey dadkii labadii reer o dhan baa isu yimid aqalkiyaa loo dhisay xafladiyaa loo dhigay arooskiyaa loo dhigay maasha allah waa xaroodeen gabadhiyo fiican oo nadiif ah oo mujtamacii aan dhibaato u geysan iyo wiilkii oo nadiifa oo ummaddii aan dhibaato u geysan wuxuu rabayna helay muxuu suuqa hadduu galo muxuu ka heli lahaa gabadhuu raadin lahaa soo maaha hadduu gabadhii waatan miduu rabo asaga arkay oo fiican oo sharaf laha loo gabadha suuqa hadday gasho maxay ka raadin lahayd ninay ka raadin lahayd marka waxay heshay wiil fiican oo qurux badan oo wanaagsan oo oo loo soo xulo oo xalaal ah oo dayib ah nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu ku miithaaliyey yacni guurka dayibka iyo zinada wuxuu ku tilmaamay inuu yahay zinada wuxuu ku tilmaamay neef hilib uraayo oo tixri ku jiro oo buur korkeeda saaran waa uraayaa waa weyd caato ah wuxuu saaran yahay buur dusheeda halkaasaad ugu tegaysaa u rafanaysa u rafanaysa oo u ordaysa zinada u raadinaysa xaaraanta buurtaasaad ugu tegaysaa waana tixri iyo weyd wax uraayo xalaasha dayibkana wuxuu nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa hilib maaragtay fiican oo udgaayo la solay wanaagsan qofkii guursanaya markaa waa hilib yacni qof dayibahu guursanaya gurigiisii markuu tago xaaskiisii la seexdo aroos la galo wuxuu dareemaa udgoon iyo nicmuu dareemaya iyo wanaaguu dareemaya iyo khayr dadka sharafka o dhan kuu imaanaya kusoo booqanaya arooskaadii kuusoo booqanaya kuu tahniyadaynaya oo lagugu faanaya walaalka hadduu maqlo waa guursada ku faanaya xule gabadhii walaashay waa guursatay wiilkii walaalkaya waa guursaday waa lagu faana dadkii waa cizi iyo sharaf iyo nadaafad iyo rabbi inuu raalli kaa noqdo subxaana wa tacaala meesha aad ka dhici lahayd suuqa oo nin aidis qaba ama gabarh aidis qabta iyo balaayo jini iyo maarata si hadda mujtamacan qarbiga oraba ku dhacay oo kale gabadhii sida booni oo kale loo harantinaya caawa ninkaan la jiftaa berri ninkaan la jiftaa waa dilaya maaragtay wuxuu rabu ku sameynaya waa daa'ic daroogu siinaa khamru siinaa waa baabi'ina khalaas waxa ku dhacaya dimaar iyo waxa ku dhacaya baaba iyo waxa ku dhacaya iyo inay nolosha dhan ka dhacdo oo ay waxba ay ka safraan dadkeedu oo iyadoo khamri cabsi oo dhacdhacsa meelaha marka la arko ama balaayo la socoto oo si kale u eg oo shaydaan oo sigaar cabayso oo balaayo maaragtay dadka ay kas ay naxaan nin walba markuu arko uu ka cararo dariiq kale ka maro waa musiiba marka yacni islaamka hadday guurkii noqoto hooyay noqotay marway noqotay carruuray dhashay ninay guursa reeray yeelatay khalaas islaamku wa waa yacni waa reer mujtamacaas kusoo kordhay ilmihii ka dhashana waa ilmo fiican oo bulshada wax taraayo hooyadii guri bulshadaasay wax taraysaa muslimka ah yacni aabihii waxbuu taraa ummaddii ummaddii markaa qoyskii markay ka samaysanto waxay noqonaysaa ummad nadiif ah oo tarbiyeysan oo ilaalinayso ilaahay diintiisii subxaana wa tacaala marka farqiga u dhexeeya guurkan gaalada iyo guurka islaamka waa cirkii dhulka intay isu jiraan oo kale waa ilaahay iyo ibliis waxa u dhexeeya ilaa waxaan gaalada ibliisa saldhig u ah kanna ilaahay baa jideeyey subxaana wa tacaala guurka ilaahay baa jideeyey ilaahay baa noo jeexay subxaana wa tacaala ilaahay baa maaragtay raalli nooga magaca ilaahay aa lagu nikaaxinaya allahi waxaa lagu nikaaxiyey magaca ilaahay ilaahayse wuxuu ka tilmaamay ku tilmaamay subxana inuu yahay miihaaq adag inuu yahay wa kayfa taakuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin wa akhadna minkum miihaaqan qaliida see u qaadanaysaan waxaa laga hadlaayey inaad gabadhii meherkii siin weyso xoolaheeda ka qaadato sidee baad xoolaheeda uga qaadanaysaabaa ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo aada isu tagteen oo jirhkiinna isu tegay ballan adagna aada iska qaadeen ballanka adag waa caqdigii nikaaxa marka ilaahay subxaana wa tacaala yani miisaanka aan jirin xagna jirin xagna aan jirin waa manhajka islaamka oo labadii aan marna aan yani dhinac kale aadayn marna tabatul aan aadayn marna aan fasaad iyo inxilaal aadayn ilahay saasuu u talagalay subxaana wa tacaala marka mujtamaca muslimka haddii uu ka guuro asalkaas diinta islaamka oo u guuro waxaan la garanaynin oo gaalo iyo dhaqankooda ah ummaddaa markaa waxay noqonaysaa ummad tirtirantay noqonaysa inhiyaara ku dhacay maanta waa qaylinaya dadka ya yurub ama westiga way qaylinayaan waxay leeyihiin maaragtay warheedha baskaa wuxuu nagala dhacayaa meel khaladaan ku socono waxay leeyihiin waa halaagsan waa inaan u noqonnaa we have to go back inaan u noqono maaragtay wixii hore aan u aaminsanaan jirin waa inaan diinteenna kiristaanka u noqono saasay leeyihiin laanna ujeeda in dimaar uu socdo oo meeshaan tareenkan kasii farinayo qar kasii dhacay waa ujeeda marka isuma dhowa farqi weynna u dhexeeyo isku midna ma aha yacni islaamka qoyskiisii iyo ama guurka islaamka iyo guurka gaalada farqiga weyna u dhexeeyo oo aan marnaba maaragtay isu imaan karaynin marnaba isku noocaan noqon karaynin marnaba aan isku natiijo ahayn qoyska muslimka maanta haddaad tagto wadamada muslimiinta ah oo rabba waxbaa naga soo gaaray waana isticmaalsadeen waxbaa naga soo gaaray dhaqankoodii wax nagu qaar nagu soo shubeen laakiin saas ay tahay qoysaska waa nabad qaba waxaan nahay qaraabo isku xiran waxaan nahay dad maarata iskaashanaya waxaan la dagaalamaynaa zinadii waa la neceb yahay xumaantaan la dagaalamaynaa guurkii agteena sharafka ah iyaga hadda meesha ay guurkiia ceeb noqday yacni zinadiia waxay noqotay wax lagu faano oo sharaf ah marka annaga waan dhibka waan ugu jira laakiin weli islaamka ayaa ilaalinaya mujtamaca muslimiinta wax ilaalinaya qoyska muslimka iyo ummadda islaamka waa qoyskan islaamka lagu dhisay oo ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa lagu dhisay oo la ta'siisiyey oo salka loo dhigay kaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ilahay ummaddan ku badbaadiyey marka insha allahu tacaala wakti waa iga dhamaadaan umalayna muxaadaradeena intaasaan kusoo gaabinayaa jazakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmat ullah insha allah xogaa yaraan sii wadayn haddii ilaa yihahdo waxyar haddii allah idmo marka insha allahu tacaala guurka islaamka ah ummadda muslimiinta guurka waxa ka dhasho waxa ka dhalanayo ilaahay subxaana wa tacaala xiriir ilaahay uu jideeyey ayaa ka dhalanayo xiriirkaa ka dhalanayo waxa uu noqonayaa xididnimada midka ka yimid ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka dhalinaya jala wacala masalan yani ninkii gabadhuu guursaday hooyadeed yacni waa hooyadiisoo kale noqonaysa xurma abadiya weligiisay xaaraan ka noqonaysa leanna waxaa timid qaraaba oo musaahara ah xididnimaa timid marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka ka dhigay wuxuu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam waxay leedahay waxay leedahay xididnimada yacni wax la mid ah nasabka wax la mida nasabka ayay leedahay marka yacni run ahaantii muslimiinta joogto qurbaha muslimiinta qurbaha joogto gabdhaha joogo waa in loo guuriyaa waa in loo guuriyaa arrinka waa arrin muhiim ah gabadha muslimadda iyo wiilka muslimka hadday rabaan diintooda inay ilaashadaan oo ay ka badbaadaan mujtamacan fasaadkiisa ay ka badbaadaan waa inay isguursadaan isguursada dhib ma leh idinkoo dhalina waa isguursan kartaan insha allahu tacaala waa waxa ilmihii yimaadana dhib ma leh insha allahu tacaala idinkoo jaamacadda dhiganayaad isqabi kartaan oo gabadhiina ay tahay gabarh sayf ah oo nin la ninkiina uu yahay sayf nin gabarh la uu yahay oo uu kaga badbaadayo shahwada iyo inxiraafka iyo bulshadan maaragtay fasaadkeeda dad badana waxay diintoodii ku waayeen oo diintii kaga fakatay sababta keliya wuxuu ku dhex galay mujtamacaas faasidka ah gabarhuu la saaxiibay ama isbarteen gabadhiyu ayaa la tagtay salaaddii iyo diintii iyo soomkii wixii dhan waa ka tegay leanna zinuu sameeyey zinada markaa samaysana iimaankaa laga qaadayaa siduu nabigeena calayh isalaatu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min qofka zinaysanaya ma zinaysa isagoo mu'min ah iimaankaa laga qaadaya inaan lagu soo celina laga yaabo marka wiilkii saasaa laga yaaba inuu ku tago isagoo fiicna marka waxaa dhici karta khamri inuu barto waxaa dhici karta inuuba gaalooba xataa dhici karta waana aragnay run ahaantii gabadhii sidoo kale nin la-aan waxaa laga yaaba inay wiil barato ama environmentiga ay ku ta'asurto oo ay maaragtay tiraa xoogaa iska barbara ninkan telefoon kula hadal kula sheekayso xoogaa bes iska maaragtay iska baro dhib ma lehe aniga maanaa waxun samaynayo justi telefoonaan ku wada hadlaynaa bes eh waa issalaamaynaa maayo waxaa iskoolkaan isla dhiganaa classkaan isla dhigana waxaan isla revise garaynaynaa duruustii iyo kooraskaan isla qaadanayna isla muraajacaynayna laakiin marka dambe ay iyadii ku dhacdo shahwadii intay ka xoog badisay marka ay fasaad ku dhacdo ilaa laba qof hadday noqdaan shaydaana saddex ku ah laba ajnabi hadday meel keli ku noqdaan nebigu wuxu alayh isalaatu wasalaam shaydaana saddex ku ah marka gabadii markay keligood meel ku noqdaan waxaa imaanaya marka inay inxiraaf ku dhaco ama fasaad uu ku yimaado maxaa ka badbaadin lahaa gabadha waxaa ka badbaadin lahaa ama wiilka waxaa ka badbaadin lahaa inay guurs inay isqabaan hadday isqabaan waa iswaardiyinan xitaa wiilkii hadduu gabar qabo wuxuu iska ilaalinayaa inuu lagu arko gabar kale wuxuu leehay mo xaaskayga eryada joogay qof kale hataa isagoo isla sheekaysanaa maarata waa taxadaraya gabadhii sidoo kale inay leedahay iyadana sharafteeda ilashanaysa waxay leedahay nimaan leeha anigu nina la hadli maayo labadoodu waa protect mid walba waa ilaashanya ilahay baa ilaaliya subxaana wa tacaala marka guurka inay guursadaan xataa iyagoo da-doodu maaragtay iska yar tahay islaamku waa dhiirigelinaya bal labada waalid waxaa laga rabaa inay u guuriyaan hadday heli karaan wiilkiisii inuu u guuriyo ama gabadhiisii inuu u guuriyo hadduu xataa dhaqaalo tolna dhaqaalaha ha ku bixiyo isagoo guursanaya ceeb ma aha waxaa laga yaabaa inuu kuyahay mujtamaca society-ga ma ukaadi weli guur ma adaa gaaray ma adaa hanan kara maaragtay gurigii ma adaa carruur hadday dhalato maaragtay tarbiyeyn kara ma adaa waxayn kara yacni in lagu yidhaahda laga yaabo oo guurka lagala dagaalamo qofka oo lagala dagaalamo qofka ayaa laga yaaba marka arrinkaas sax ma aha gabdho yar yaroo kow iyo toban jir aha carruur haysta saddex laba afar carruur haysto qaanuun ka mamnuucayana ma jiro oo zinadii la dagaalamayo oo leh maaragtay ninkii gabar yar oo ilmaha hadday dhasho waa la waa la ciqaaba waa la xabisa wax dhahaya ma laha waa loo ogolyahay albaabkaa loo sii daynaya dhinaca kalena waa waa waa la discourage garaynayaa inay isguursadaan labadii qof waxaa la maya sug weli letter finish digriga ha qaadato masters degree ha qaadato d p h d ha qaadato kala dagaalama intaad marka adigu master leedahay iyo bachelor aad leedahay waxaad dhici karta gabadhii lifekeeda inaad destroy garaysaa laga yaaba marka guurka waxba hadlayn maayo waxba ka hadlayn maayo sidii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu u dhiirigelin jiray guurka waa inu dhiirigeliyaa cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi haddii maaragtay la yidhaah adduunka saddex maalmoodaa kaaga hartay haddii la yidhaah cimrigaadi waxaa ka haray saddex maalmood naag la-aan ma joogi lahayn waa guursan lahaa bu saddex maalmood ku haray haddii la yidhaha saddexda maalmood naagaan guursan lahaa waa aroosi lahaa waa ahamiyada uu leeyahay waxay yacni waa wixii lagu dhowrsanaayo waa ninkan waa ku dhowrsan yahay naagtan waa ku dhowrsan tahay ninkii guursada wuxuu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam diintiisi nuskeed waa haystaa ilaahay ha kaga cabsada niska kale into falyataqi illah binisbi taani marka waa wax annagiina ilaalinaya wax protection ah marka yacni waxaa laga yaaba haddii soomaaliya la joogi lahaa inay waxooga iska jaamacadda ha dhigato waxaa laga yaaba fasaadkiin uusan badnayn ardada jaamacadda dhigata xoogaa westiga ha ku jira laakiin waxaa laga yaaba markay suuqa usoo baxda xaafadii iyo magaaladii iyo dadkii iyo ilaalinaya gabadhi inay islaalisaaba laga yaabo oo sharafteeda eer uusan laakiin meesha lagu faanayo saaxiib ay leedahay boyfriend inay leedahay hebelay la seexataa lagu faanayo meeshan oo mar kastana uu ku dhacayo wixii bressurkii saaran yahay media ha noqdo journaalkii ha noqdo movieska riwaayadihii dadkii saaxiibadii wax walba everything professorkii jaamacadda dhigaayay qof walba culays u saarayo in qofka uu xor yahay inuu iska sameeyo wuxuu rabo iyada culayskaasu ku furan haddana haddii aada guurka la guurin waayo oo la ilaalin waayo waxaa imaanaya musiiba imaanaysa insha allahu tacaala ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuuna xifdiyo ilaahay subxaana wa tacaala guryo saalixiin allahna siiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin muxaadaradan waxaa duubay ustaad dalboon waxayna ka mid tahay muxaadaraadkii laga jeediyey muctamarkii ka dhacay dhowaan magaalada rochester oo ka mid ah gobolka minnesota waxaadna ka dhegaysanaysaan somali talk com assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu